بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وصaحبه وsلم أجمعين أmا bعd sida uu walaalkan noo sheegay kelmadda waxay ku saabsanaan doontaa xowla الكabا'ir dunuubta waaweyn ayay ku wareegi doontaa in shaء الlahu tacaalى dunuubaha waaweyn ayay ku socon doontaa in shaa allahu tacaala dhammaan dhammaanteen sida aan ogsoonnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo abuuray in aan cibaadadiisa xaqiijinno waxa uu noo waxa uu noo abuuray ama uu noo arsuqayo in ay tahay inaan isaga caabudno iyo in allah subxaanahu wa tacaala abuuristaas uunan noo abuurin camal la-aan iyo shaqo la-aan inuunan noo abuurin bal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo yeelay ee uu noo sameeyey shaqo wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala ayaxsabu alinsaanu an yutraka sudaa insaankuma wuxuu u malaynayaa in laga tegayo oo looga tegaayo isaga oo aan camal lahayn camal la-aan firaaqo amar la-aan nahyi la-aan iyadoon waxna la amrin waxna laga reebin sidaa in looga tegaayo miyuu u malaynayaa buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala alimaamu shaafici raximahullah aayaddaa markuu sheegay ayaxsabu alinsaanu an yutraka sudaa waxa uu yidhi insaankuma wuxuu u malaynayaa in looga tegaayo isaga oo aan la mas-uuliyad la saarin oo aan waxna laga reebin waxna aan loo dirin idan marka allah subxaanahu wa tacaalaa markii uuna abuuray waxna waana faray oo waana amray waxna waa naga reebay rusul buuna ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimahaas oo usoo diray si ay dadka u tusaan oo ay ugu caddeeyaan shaqadiina loo abuuray oo allah waxa uu yidhi rusulan mubashiriina wa mundiriin wuxuu soo diray alle rusul ayaanu soo dirnay buu yidhi kuwaas oo dadka u bishaaraynayaan kuwaas oo dadka u digayaan dadka dunuubta koro ayay u digayaan waxay uga digayaan cadaab aad iyo aada u daran dadka ilaahay daacadiisa la yimaado dunuubta waaweyn ka fogaadana inay u bishaareeyaan ayay u yimaadeen rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba haddii aan sidaa garannay oo aan fahamnay in annaga nalagu kallifay oo nala yacni nala saaray xil ah waxaasna ha samayninina waxaasna sameeya haddiina la yidhi waajibaadna saaran sida tawxiidka oo kale salaadda oo kale soonkii oo kale waxyaabana nalaga reebay sida zinada iyo khamrada iyo wixii shirkiga iyo zinada iyo khamrada iyo wixii la midka ah oo kale hadday marka mas-uuliyaddanna saarani ay labadaa uqaybsan ay u qaybsan tahay shayga alla ouna farayna ou noo faray maslaxad noogu jirta darteed wixii uu naga reebayna uu nooga reebay dhibaato nolosheenna adduun ama midda aakhiro noogu sugan ama annaga aan garanno ama yaanan garanin haddii ay sidaa tahay oo aan sidaa aan fahmnay oo aan garannay dembigu wuxuu ka imaanayaa marka ama kabiirada dembiga weyn waxa uu ka imaanayaa laba shay un imaa waajib laga tegey waajibaad la dayacay waajibna lagu lahaa oo aan ka tagnay iyo imaa wuxuu ka imaanayaa waxna laga reebay oo aan in aan sameyno nala nalaga reebay oo aan markaa ku dhacnay oo aan kornay labadaas oo keliya unbuu ka imaanayaa marka dembiga kabiirada ah waajib laga tegey iyo iyo shay xaaraan ah oo la koray waana labadii dembi ee lagu mashaqeeyey laguna imtixaanay jinniga aabbihiis oo ibliis ah iyo insiga aabbihiis oo aadam ah nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam markuu alla abuuray ee uu jannada geliyey waxa uu yidhi walaa taqrabaa haadihi ashajara fatakuunaa min aldaalimiin geeddaa ha u dhowaaninina haddaad tihiin aadam iyo xawaa haddaa u dhowaataan waxaad ahaanaysaan kuwa naftooda dulmiye ibliisna ilaahay amar buu siiyeyoo waxa uu yidhi usjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin ibliis amarkii alle ayuu diiday oo ma qaadanin amarkii alle waana iska waana kasan taagay santaaggii uu ka santaagay ayaa gaalnimo u keentay ilaahayna naxariistiisa uu uga fogeeyey aadamna calayhi salaatu wasalaam wixii ha samaynin la yiri ayuu sameeyey isagana geeddii laga reebay inuu cuno ayuu cunay markaana waxaa ku dhacday in isagana jannadii ayaa laga fogeeyey oo jannadii ayaa laga dejiyey isaga oo raaxo aad u fara badan jannadii ku qabay waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwun laka walisawjika falaa yukhrijannakumaa min aljannati fatashqaa ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa ilaahay subxaanahu watacaala nicam badan oo uu jannada ku siiyey ayaa macsidaa darteed looga soo dejiyey nabiyullaahi nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam haddaba marka labada dembi dunuubtu marka waa waajib la dayacay iyo xaaraan markaa la koray shayna laga reebay oo aan la imaanayno kabaa-irtu labadaas meel ayay ka imaanaysaa dunuubtu laba ayay u qeybsan tahay dunuub waaweyn iyo kuwa yaryar sida qur-aankuba uu tusaayo dunuub waaweyn oo kabaa-ir la yidhaahdo iyo dunuub yaryar oo allah waxa uu leeyahay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima haddii aad ka dheeraataan oo aad ka fogaataan waxaa la idinka reebayo kuwooda waaweyn haddii aad ka dheeraataan nukafir cankum sayi'aatikum dunuubtiinna yaryar waan idiin dhaafaynaa buu yidhi idan waxaa lagu sheegay aayaddan kabaa'ir iyo sayi-aad baa lagu sheegay sayi-aadka oo macnahooda uu yahay aayaddan asaqaa'ir dunuubta yaryar dunuubta waaweynna waa haddii laga fogaado kuwa yaryar ayaa ayaa lagu dhaafayaa idan marka laabudda waxaa jira dunuub waaweyn oo haddii aan ka fogaano dhammaantood dunuubta yaryar oo dhanna laga dhaafayo sidoo kale allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi waalfawaaxisha ila allamam kuwa ka fogaanayo ka dheeraanayo dunuubta kuwooda waaweyn iyo dunuubta kuwooda aadka u foosha xun ila lamam sakaa'irta mooyaane kabaa'irtii bay ka dheeraadeen sakaa'irtii laakiin waa ku dhacayaan marka ilaahay subxaanahu marka aayaddan wuxuu noogu tilmaamay dunuub sakaa'ir ah ayb nacam ayb marka dunuub wuxuu aayadda alla noogu sheegay kabaa'ir iyo lamam mufasiriintuna kabaa'irtu waa dunuubta waaweyn bay dhahaan allamamna waxaa weeyaan kuwa yaryar waayo waa dunuubta yaryar labadan aayadoodba marka waxaa laga qaadanayaa dunuubta waaweyn iyo yaryar inay leeyihiin safaarinina marka uu sharxayo manduumatu lkabaa'ir waxa uu yidhi labada aayadood isagoo marka markuu labadan aayadood keenay ayaa waxa uu yidhi fasaxiixu taqsiim sida saxiixa dunuubta inay qeybsanto oo dunuub waaweyn iyo kuwa yaryar inay u qeybsanto weeyaan axaadiidta tusaysa dunuubta waaweyn iyo yaryar inay leedahay waxaa ka mida xadiid imaamu muslim uu wariyey fii saxiixihi nebigana sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi alsalawaatu alkhamsu waاljumcatu ila aljumca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu maa baynahumaa ida ijtunibat ilkabaa'ir waxa uu yidhi salaadaha shanta ah jumco ilaa iyo jumco ramadaan ilaa ramadaan waxay dembi dhaaf u yihiin oo ay tirtiraan inta u dhaxayso waxa la sameeyo jumcada ilaa jumcada kale inta u dhaxaysa dunuubta qofka uu ku kaco yaa loogu dhaafaa ramadaan ilaa ramadaanna inta u dhaxaysaa lagu dhaafaa laakiin waa goormo ida jtunibat ilkabaa'ir haddii dunuubta waaweyn laga dheeraado idan nebiguna wuxuu noo tilmaamay sala allahu calayh waali wasalama dunuubtu inay kala leeyihiin waaweyn iyo yaryar inay kala leeyihiin ayuu tilmaamay alimaamu albayhaqi raximahullah asunanu alkubraa xadiidkan iyo axaadiid lamida markii uu sheegay kadib waxa uu yidhi fafii hadihi alakhbaari wma jaanasaha min altaqliidi fi اlkabaa'iri waاltakfiiri can الsakaa'iri maa yu'akidu qowla man faraqa baynahumaa waxa uu yidhi axaadiidtan ama akhbaartan iyo waxa la midka ah ee ku ee ku saabsan dunuubta waaweyn oo la adkeeyo iyo kuwa yaryar oo la dhaafo waxaa weeyaan waa waxay xoojinayaan qofkii kala qaaday dunuubta oo u kala qaaday kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn assunan alkubraa juska tobnaad boqol siddeetan iyo toddoba alimaam ibnu lqayim raximahu llahu tacaala oo aimadaasna ka mid ahaa dunuubta dunuubta inay kabaa'ir iyo sakaa'ir leedahay markuu ka hadlayo waxa uu tilmaamay waqad dalla alqur'aanu waالsunnatu waijmaacu aلصaxaabati waالtaabiciina bacdahum wاla'ima calaa ana min aلdunuubi kabaa'ira wasahaa'ir kitaabka ilaahay wuxuu tusay axaadiidta rasuulka waxay tustay saxaabada iyo taabiciinta ijmaacooda waxa uu tusay iyo a'immadaba dunuubtu inay u qeybsanto kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar markaan leenahay dunuubta waaweyn iyo yaryar bay u qeybsantaa iyadana waxaa muhima in la ogaado in aan lagu dhiiranin dunuubta yaryar laftirkeeda maxaa yeelay culimmada qaarkood waxa ay yidhaahdeen dunuubta macsida ama dembigu waa dembi waa dembi ayay yidhaahdeen marka la fiiriyo axadka la caasinayo ee lagu dhiiranayo marka la fiiriyo waa allah subxaanahu wa tacaala ilaahayna in macaasi lagula dhiirado ma mudna marka dhinacaa marka laga eego dembiga ku dhiirashada lagu dhiiranayo sakaa'ir iyo kabaa'ir ma kala laha ibnu cabaasna waxaa laga wariyaa radia allahu canhuma inuu dhihi jiray laa kabiirata maca atawba ama maca istikfaar kabiiro ma jirto hadday towba timaado meesha oo kabiiradii towbada ayaa tirtiraysa dembigii weynaa walaa sagiirata maca israarin dembi yarna ma jiro qofku haddii uu daa'imo dunuubta yaryar marka haddii la daa'imo oo barnaamij laga dhigto oo brogaraam qofka uu ka dhigto dembigii yaraantii waa ka baxayaa oo waxaa laga yaabaa inuu meelo daran uu tago haddana iyadoo dunuubtu ay waaweyn ee yaryar u qeybsan tahay ayaa haddana dunuubta waqtiyada la sameeyo iyo meelaha lagu sameeyana saameyn bow dembigu ay ku yeeshaan oo dembiga xaramka ilaahay lagu sameeyaa la mid ma ahan dembiga lagu sameeyo meelaha kale oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka waa ku tilmaamay ina aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili اllah wاlmasjid اlxaraami aladi jacalnaahu linnaasi sawaءa ilcaatifu fiihi wاlbaad waman yurid fiihi biilxaadi bidulmi nudiqhu min cadaabi aliim cadaab yacnii aad u xanuun badan yaan dhadhan siinaynaa buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala qofkii ilxaad xaramka ku sameeyo awqaadda laftirkeeda iyo waqtiyada yacnii dunuubta lagu kacaana dunuubta waa weynaysaa intaan markaan uga baxno dunuubtu inay waaweyn iyo yaryar ay kala leedahay waxaan u gelaynaa marka mawduuceenna oo ah alkabaa'ir dunuubta waaweyn awalan maxaa le dembigu inuu weyn yahay sidee lagu ogaadaa marka hore xaddulkabiira dembiga weyn dembiga weyn maxaa lagu qeexaa qeexitaankiisu waa maxay ee dembiga weyn culummadu waxay ku sheegeen dhowr qeexitaan bay ku sheegeen kan ugu soo dhow oo qofka uu ku fahmi karo dembigaanu inuu weyn yahay iyo inuu yar yahay waxa ay tahay hadal ibnu cabbaas laga soo guuriyey oo uu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhumaa sagiiradu waxa uu yidhi alsagiiratu maa duuna alxaddayn dembiga yar waxaa la yidhaahdaa labada xad labada cuquubo midda aakhira iyo midda adduunka xaddi dunyaa wa xaddi alaakhira wixii ka hooseeyo cuquubo addunya cuquubo aakhiro shaygii markaa ka hooseeyo ee dembi ah sagiiro weeyaan wa huwa macnaa qowli man qaala maa laysa fiiha xaddun fi ddunyaa marka waa dembi kastoo marka aan cuquubo adduunyo loo sheegin ama cuquubo aakhira aan loo sheegin yaa marka waxau noqonayaa dembi weyn oo dembi kabiira ah waxaan ujeedaa dembi dembi yar buu kaas noqonayaa haddii dembiga marka loo sheego cuquubo adduunyo ama inuu leeyahay cuquubo aakhiro maalan tuugnimada oo kale oo kale adduunyada cuquubay ku leedahay oo cuquubadeeda waxaa weeyaan qofka in gacanta la jaro wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa sida alla uu dhahayo sidoo kale aakhirana ciqaab bay leedahay marka dembigu haddii cuquubo adduuniya mid aakhiro uu leeyahay waa dembi kabiiro ah haddii uu ka sokeeyana waa dembi sagiira abuu noqonayaa ee waxaa kaloo lagu xadeeyaa dembi kasta oo lacnad lagu sheegay dembi kasta oo lacnad lagu sheegay naxariista alle qofkiisa laga fogeeyey kow dembi kasta oo naar qofkiisa loo yaboohay loogu ballan qaaday ee dembi kasta oo caro allah inuu yahay lagu tilmaamay dembi kasta oo shaaricu nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu ku tilmaamay kabiiro inuu yahay dembi weyn inuu yahay waxaasoo dhan marka waa wada kabaa'ir bay noqonayaan waa dembi kastaoo naar in lagu galaa sharcigu uu noo sheegay waa dembi kasta oo qofkiisa lacnad dusha looga tuuray waa dembi kasta oo waa weyn yahay la yidhi wahaakadaa siyaabahaas oo kale ayay noqonaysaa ayb marka ahamiyada keenaysa in dunuubta kabaa'irta la daraaseeyo wax laga ogaado ama muhiimadda ay leedahay de waxaa weeyaan ahamiyad aada u daran waayo maxaa yeelay mar hadday keenayso ciqaab adduun iyo ciqaab aakhiro uu ka dhalanayo dembiga kabiirada laabudda qofku inuu garto marka dembiga weyn uu ka garto waxyaabaha kale si uu uga fogaado islamarkaana uga dheeraado maxaa yeelay sharta sharta ilaahay subxaanahu watacaala laga magan galo waxay ka timaadaa dunuubta imaa adiga dembi aada geysatay inay sharta ku timid iyo imaa inuu cid kale xaggiisa ay kaaga timid midda dembiga ayaana asal ah sidaa daraaddeed marka dunuubtii qofka inuu garto uu ogaado waxa dembiga ah iyo waxa aan dembiga ahayn aada iyo aaday muhim u tahay marka dhibaatooyinka iyo caaqiba xumada ay dunuubta kabaa'irtu leedahayna aada iyo aaday u fara badan tahay oo waxaa ka mid a dhibaatooyinku ay leedahay dunuubta waaweyn ay leeyihiin dunuubtu waxay sababtaa qofku inuu naar galo dunuubtu waxay sababtaa qofka aayatiinkiisa dambe naar inay inuu noqdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi markii dadkii ahlu naarka ay naarta galeen cani ilmujrimiina maa salakakum fii saqar maxaa idin geliyey naarta saqara la yidhaha saqara maxaa idin geliyey oo idin qaadsiiyey qaaluu lam naku min almusalliin waxay yidhaahdeen ma anan ahayn annaga dadka tukado ma tukan jirin bay dhaheen tarku salaa salaada oo laga tagaa waa maxay waa kabiiro weeyaan maxaa yeeley waa waajib la dayacayo tawxiidka ka gadaale waajib la dayaco salaada ayaa ugu ugu weyn oo ugu yacni dembi ugu aada dembi weyn u ah ilaa nabigeennana sala allahu calayh waali wasalam uu gaarsiiyey bayna alrajuli ama bayna alcabdi iyo washirki aw ilkufri tarku salaa xadiidkii muslim addoonka iyo yacnii gaalnimada waxaa u dhexeeya waa salaadoo laga tago addoonka iyo yacnii qofka iyo gaalnimada waxaa u dhexeeyo salaada ilaahay oo laga tago maa salakakum fii saqar war meeshaan maxaa idiin horseeday markii la yidhi waxay dhaheen lam naku min almusalliin maxaa ku xigana walam naku nudcimu lmiskiin masaakiintana waxba ma aanan siin jirin masaakiinta wax la siin waayaana waa sakadii oo la manciyo xaqii lagu lahaa maalka oo la diido waa waajibkii isagana arkaanulislaamka marka sakada la fiiriyo salaaday ku xigtaa idan marka miskiinna khalqigiina uma naxariisanin naxariistii alla noo amray ilaahayna xiriir lama lahaynoo salaad ma aanan tuka jirin bay yidhaahdeen taasaa marka waxay keentay inay saqaro galaan marka dunuubtu waxaa ka mid a dhibaatooyinkeeda naarta in lagu galo waxaa ka mid a dunuubta dhibaatooyinkooda quluubta ayay dabooshaa dembigu qalbigu daboolaa dunuubtu quluubta ayay dabooshaa oo qalbigii ayaa mirirayo marka uu qalbiga miriro ee uu daxalaystana xaqii ma qaadan karaayo qofka qaala tacaalaa alla waxa uu yidhi kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa qalbigooda miririyey oo madoobeeyey waxa ay kasbanayeen dunuubtii ay kasbana ay kasbadeen oo ay shaqaysteen ayaa qalbigii ka dax ayaa qalbigii ka madoobeeyey oo qalbigu haddii uu madoobaado qalbiga muxuu taraana qalbigu waxa uu taraa xaqa ayaa lagu arkaa oo qofka insaanka laba laba meeloodba wax ku arkaa indhahan waxay arkaan waxyaabaha maxsuusaadka ah waxyaabaha yacni la taaban karo indhaha ayaa ark arko oo ishaadu hadda derbigaa way u jeedaa oo waa arkayaan derbigaas ishaadu derbigaas way arkaysaa waxyaabaha hidaayada iyo macnawiyaadkana waxaa lagu arkaa qalbiga oo ilaahay waa ka dhahaya fa inahaa laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi اsuduur yacnii indhaha iyo aragyada ma indhabeelaan indhabeelka rasmiga ah waxaa weeyaan buu ilaahay leeyahay walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur quluubta xabadka ku jirtaa indhabeesho qofku halkaas markuu ka indhabeelana waa u dhammaatay marka qalbigii haddii uu madoobaado waa ishaas oo lagaa qabtay oo kale xaqa haddaa arki weysana de dhibaato ka daran oo qof lagu imtixaanaa ma jirto waxaa kaloo alla yidhi subxaanahu watacaala reer bani israa'iil markuu ka hadlayey bal tabaca allaahu calayha bikufrihim ilaahay quluubtooda ayuu daboolay sabab bikufrihim gaalnimadooda dembigaas gaalnimada ah dartiis ayaa quluubtooda loo daboolay wuxuu alla subxaanahu watacaala yidhi qalbiga oo daboolmo macaasida iyo dunuubta inuu ka dhasho waxaa ku tusaayo qowluhu tacaala alla uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuxsharuun mu'miniinay war ilaahay ajiiba rasuulka ajiiba alla iyo rasuul maqla alla iyo rasuul ajiiba hadday idinku yeedhaan wax idinka idin noolaynayo wax idinka adduun iyo aakhiro idin anfacayo idin noolaynayo markay alla iyo rasuul idinkugu yeerayaan ajiiba oo nin saxaabada ka mid ah waxaa dhacday asxaabta aad bay nebiga u ajiibi jireen maalin maalmaha ka mida salaad sunno ah ayuu ku jiray nebigaa u dhawaaqay sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaa fulaan hebelow ayuu yidhi salaaddiisiibuu iska watay marku dhammeeyey buu nebigu u yimid sala allahu calayh waalihi wasalam markaasuu rasuulka waxa uu yidhi maxaa ka maxaa kuu diiday hebelow in aad imaqasho oo aad i ajiibto waxaadna og tahay inuu alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum marka culammadu waxay ka qaataan salaada salaada sunnada iyo nebiga yeeritaankiisa hadday isku aadaan salaada sunnada in laga baxo oo nebiga la aado oo la maqlo rasuulka sala allahu calayh waali wasalam maxaa yeelay nebiga oo la ajiibo waa waajib haddii marka aan sidaa la yeelin oo nebiga warkiisa inta la maqlo aan la yeelin maxaa dhacaya waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi ogaada in alla qofka iyo qalbigiisa uu kala teedayo qofka iyo qalbigiisa inuu kala xijaabayo ee qofka qalbigiisa uu inkiraayo sidaa ogaada macnaha waxaa weyan haddaan alay rasuul la ajiibin qofkii qalbigiisii hanuun iyo khayr ma u daadegaayo qalbigaaga hadduu hanuunka u daadegi waayo xaalkaagu aaduu khatar ugu jiraa maxaa sababaayo dembiga weynaa keenayo nebiga aan la maqlaynin sala allahu calayh waalihi wasalama meeqa amar imise amaruu rasuulka noo sheegaa oo axaadiidta rasuulka qur-aankii aan ku haynaa oo haddana aanan dheg jalaq u siinaynin aaday u tiro badan tahay oo waxaa weeyaan qofkii waa laa ilaaha illa allahu buu dhahayaa waa muslim salaaddii ma tukanayo wa aqiimu salaata amarkaa waa ka dhega furaystay haweentii maalan muslimadda ahayd waxaa la faray ilaahay subxaanahu watacaala uu faray oo uu amray waajibna uga dhigay inay xijaabtaan oo aynan gurigeeda ka soo bixin ilaa iyadoo jilbaab wadata ma ahane yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn imisa haween oo muslimaada ayaa amarkaas dhegaha ka furaysatay oo aan danba ka lahaynba oo iska socdo iyagoo yacnii markaas ziinadooda muujinaayo iyagoo markaa ay dhici karto in ayagoon jilbaabnayn inay bannaanka usoo baxaan imisaa sidaasoo kale ayaa ayaa jirto rag iyo dumar marka la fiiriyo awaamirta allay rasuul nooga imaanaysa mar kasto ee aan ognahay oo aan dhagaha ka furaysanayno aad iyo aaday u tiro badan tahay taasaa marka waxay sababaysaa in xaq dambe xaqi in aan qaadanno inuu noo fududaa waayo maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyay waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi wa anahu ilayhi tuxsharuun sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi wanuqallibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara dadkii nebiga la joogay markuu diinta la yimid markuu diintii u sheegay diiday oo ku gacan sayray mar labaad marka xaqa uu u yimid waa qaado waayeen in badanoo ka mid a sababtuna waxay tahay gaalnimadii iyo amardiidadii hore ayaa waxay sababtay qalbigoodii in la daboolay wanuqallibu afidatahum qalbigoodaan dabagedinaynaa buu ilaah yidhi wa absaarahum indhahoodii baan dabagedinaynaa buu yidhi kamaa lam yu'minuu bihi awala mara maxay tahay sababtu rumayn la-aantii markii hore aynan rumaynin ee iimaanka ay ka tageen baa sabab u noqotay in la dabagediyo quluubtooda oo shar iyo khayr darro maahane wax kale aynan uga shaqaynin ayb marka awaamirta ilaahay waxaa kaloo allah uu leeyahay falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay leexdeen oo ay xaqii ka leexdeen oy diideen allay rasuul ku amar diideen azaaqa allaahu quluubahum ilaahay quluubtoodii buu leexiyey aljazaau min jinsi alcamal sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaalaa waxa uu tilmaamay oo macaasida iyo dunuubta waaweyn ay sabab u tahay altashdiid waalxirmaan nolosha in lagugu adkeeyo in yacnii lagaa hoojiyo oo aada weyso wixii aada jeclayd adiga iyo wixii aada jeclaydee ku anfacayay macaasida waa idinkala teedaysaay waa idinkala dhexgelaysaa tashdiidna waa sababaysaayo ilaahay waxa uu yidhi fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaatin uxillat lahum dulmi ay geysteen dartiis ayaan yahuud waxaan uga xarimnay waxyaabo wan wanaagsan oo xalaal u ahaayo iyaga loo xalaaleeyey marka waxyaabihii xalaasha u ahaa oo ay jeclaayeen in laga xarimo waa tashdiid iyo adkayn lagu adkeeyey diintii maxaa sabab u noqday dulmigii ay geysteen ayb wabisadihim can sabiili اllahi kaiira ilaa aakhiri alaayaat macaasidu waxay sabab u noqotaa nolosha oo ciriiri qofka ku noqoto oo yacnii cuduradii qalbiga ay ku dhacaan walbahaar iyo walwal iyo murug joogto ah iyo noloshii uunan ku raaxaysanin oo ilaahay waxa uu leeyahay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankaa qofkii aniga dikrigayga ka jeesta qur'aankii weeyaane qur-aankii iyo sunnadii waxyiga qofka ka jeesto fa ina lahu maciishatan dankaa nolol ciriiri ah baa u sugnaatay noloshiisu ciriiri bay ahaanaysaa waa lagu adkaynayaa nolosha culammada noloshaa waxay ku fasiraan nolosha qabriga waxaa kaloo lagu macneeyaa nolosha adduunyada qofku hadduu mu'min yahay oo kabaa'irtu uu ka dheeraadana ee acmaal wanaagsan uu la yimaadana nolosha ilaahay waa u furayaa man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan dayiba ilaahay waxauu yidhi qofkii camal wanaagsan la yimaado isagoo mu'mina rag iyo dumar wuxuu doona ha ahaado waxaan noolayn waan noolaynaynaa buu yidhi nolol wanaagsan marka waa ka nolol wanaagsan yahay qofka mu'minkaa dadka kale oo waxaan marka noloshan ciriiriga badan waxa sababaya waxa ay tahay waa waxa sababaya nolosha ciriiriga ah waxaa weeyaan icraadka ilaahay rasuulkiisa oo lagu amar diido macaasidu waxay sabab u tahay cadaabu lqabri qabriga cadaabkiisay keentaa oy sabab u tahay ibnu cabbaas nebiga wuxuu ka wariyey xadiid saxeynka ku sugan mara anabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalama biqabrayni nebiga laba qabri ayuu soo maray buu yidhi wahumaa yucadabaani yacni laba qabri buu soo maray markaasuu wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani labadan qabri dadka ku jira waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiir wax weynna maahan in lagu cadaabayo yacnii wax weyn waxaa loo jeedaa shay aad u dhib badan oo inay ka dhowrsadaan oo weyn yahay ma ahayn waa waxay awoodi kareenoo u fududaa oo ay samayn kareen waay ama macnaha ma weyna marka la leeyahay waxa ay tahay siday iyagu la ahayd dembi weyn lama ahayn laakiin fi lxaqiiqa dembigu dembi weyn buu ahaa ayb xaqiiqadu laakiin yani shaygaasi dembi dembigaasi dembi weyn buu ahaa wamaa yucadabaani fii kabiir amaa axaduhumaa labada qabriga lagu cadaabayo amaa axaduhumaa midkood fa kaana yamshii binnamiima wuxuu la socday dad isku dirdir diradiraalow ahay dadkuu isku dirdiri jiray oo hadalka u kala qaadi jiray kanbuu hadalka ka qaadayaa kanuu geynayaa si calaaqadooda iyo xiriirkooda oo u xumaado dadka maxaa yeeley namiimnimadu waxaa weeye alqaalatu bayna annaas calaa jihati alifsaad waa dadkiiba warka loo kala qaado iyadoo calaaqadooda la xumaynayo hadday run tahay xataa waxaa qaadaysa lama ogola nebigana sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi laa yadkhulu ljannata qattaatun jannada ma galo qof dadka isku dirdiro marka waxaa la rabaa ilaahay in laga cabsado oo dadka aan laysku dirin wararkana aan loo kala qaadin aad iyo aadaa loogu imtixaanan yahay arrintaasoo kale weliba yacni waxaa dhici karta mararka qaar qoys inta war loo kala qaado ninkii iyo xaaskiisii inta hadal loo kala qaado qoyskaas ay isku furaan oo ay ku dayacmaan oo ay aada iyo aada ugu rafaadaan marka ilaahay qofka yacni dadka isku diraa jannada ma galo qabrigana waa lagu cadaabayaa oo cadaabulqabri ayuu keenaa wa ama alaakharu midka kale kan kale waxa uu ahaa buu yidhi nabiga sala allahu calayh ali wasalama fa kaana laa yastatiru min bowlihi kaadida iskama iskama asturi jirin yacnii kaadida iskama fogey jirin si fiican kaadida ma iskaga dhaqi jirin oo kaadidii oo kaadidiisii ayaa jirkiisii dib ugu daadaadan jirtay ama waxaa weeyaan istaaggu intuu ka kaadiyo ayaa kaadidii faniinkeeda ayaa gaargaar ayaa gaargaarayo uunan dan ka lahayn ama waxay noqon kartaa kaadidii isagoon iska hubinin ayuu intuu biyo ku shushubo ayuu iska soo kacayaa taasna marka kaadida oo aan aad layskaga dhaqin dunuubta waaweynay ka mid tahay cadaabulqabri bay keentaa annaga waa fududaysanaa laakiin nacam laa siyamaa mujtamaca nasaarada oo kale ee waxaa weeyaan iyagu de waxaa weeyaan dahaaro ilaahay kuma caabudaan say culimmaduba ay dhahaan sidaa darteed marka de qofku hadduu la noolaado waxaa weeyaan qofka inuu waxaa dhici karto uu ku dhaqan ou noqdo ayb sidoo kale macaasidu sidoo kale cadaabulqabri bay leedahay xadiidkii dheeraa xadiidkii dheeraa ee muslim uu warinaayo iyo keyrkii ku sugnaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi bayna ana naa'imun waqti aan hurday id atayaanii waxaa ii yimaadeen buu yidhi rajulaani laba nin laba nin ayaa id ataanii rajulaani laba nin ayaa ii yimaadeen markaasee faqaalaa lii waxay igu yidhaahdeen indaliq indaliq nakeen oo nakeen bay i yidhaahdeen buu yidhi markaasay i kaxeeyeen waxaan arkay buu yidhi marka waxay i geeyeen nin meel buur a taagan oo mid kalena uu dhagax haysto mar allaale marka dhagaxii ayuu qaadanayaa markaasuu madaxa uga dhufanayaa dhagaxii marka waa buurtii buu ka degayaa hoos buu aadayaa waa doonanayaa ninkii dhagaxii buu haddana soo qaadanayaa kii madaxii markuu soo laabto madaxii oo u raystay oo madaxiisiyo caafimaad qabo u imaanaya haddana waa ku dhufanaya waa nin maanta dhan dhagax weyn madaxa looga burburinayo cadaabkaasaa ku socdo markaasaa waxaan idhi buu yidhi nabiga sala allahu calayh waali wasalama man haadaa rasuulka ilaahi kan waa kuma markaasay waxay igu yidhaahdeen qaala lii indaliq indaliq nakeen nakeen markaasay waxayna wuxuu yidhi waa soconnay waxaan aragnay buu yidhi nin kale birahan yacni afka leh ee galoolan ee hilibka la suro qof markaa yacni hoogska oo kale ah qof halkaas inta looga qabtay ilaa iyo qadaadka la geeyey haddana sanka dhinaciisa midig looga qabanayo qadaadka la geynayo isha inta laga geliyo ilaa qadaadka la jeexayo haddana waa soo wareeganayaa ninka dhinacii kale buu sidaa ku samaynayaa intuu dhankan sidaas ku samaynayo dhinacii kale waa caafimaadaya wuxuu usoo laabanaya isagoo raystay haddana dhankan buu u imaanaya saasuu ku socdaa ilaa iyo intii ilaahay doono subxaanahu wa tacaala markaasaa waxaan idhi buu yidhi maa haadaa ka man haadaa kan waa maxay markaasay igu yidhaahdeen qaala li indaliq indaliq nakeen nakeen soo bax waxaan tagnay buu yidhi nin webi dhiig a ku dabaalanayo webi dhiig a dhiig ayuu ku dabaalanayaa markaasu wuxuu isleeyahay markuu cabbaar ku jiraba soo bax markuu soo bax is yidhaahdaba korkiisa nin baa taagan dhagax ayuu haystaa markuu soo bax is yidhaahdaba afka ayuu uga dhuftaa webigiibuu dib ugu noqdaa sidaasaa kaasna xaalkiisa uu yahay ninkan waa maxay baan idhi qaala liindaliq indaliqna keenna keen baa lagu yidhi haddana waxaan tagnay buu yidhi oon u nimid qoom dad yacnii qaaqaawan oo god ku jiro godka hoostiisaa holac iyo dab uga soo baxayaa markii holaca uu soo baxo ka fakada ayay maagayaan kor ayay soo aadayaan markaasay haddana dib ugu noqonayaan holacaas unbaa mar walba hoos uga shidan meel tinaar oo kale ayay ku jiraan man haa-ulaa'i kuwan waa kuma qaala liindaliq indaliq nakeen nakeen ayaalyii dadkaa markuu rasuulka su-aalay sala allahu calayh waali wasalam ay markii dambe u sheegeen waxay ahaayeen dad qabri lagu cadaabayo oo mid kastaana nooc cadaab ah baa ku dhacayay kii ugu horreeyey ee dhagaxa madaxa looga burburinayay wuxuu ahaa nin ilaahay qur-aankii baray oo habeenkiina ka seexday maalintiina aan ku camal falin kii webiga dhiigga ku dabaalanayana waa ninka ribada cuno oo ribada ku dhaqmo ama isagaa cuno ama dadkau siiyaa waa isku mide ilaa ninka ribada cuno iyo midka cunsiiyo iyo midka markhaatida ka noqda kulli waa isku wada mid nabiga sala allahu alayh waali wasalam waa lacnaday lacana allahu aakila aribaa wa muukilahu wa kaatibayhi kan ribada cunaayo allaha lacnado kan cunsiinaayo allaha lacnado kan markhaatida kan u qoraayo alla kooda u qoraayo allaha lacnado washaahideyhina waa ku jirtaa kan markhaatida u noqonayo ribadu marka aaday u faaftay wakhtigan waana dembi weyn qabrigana layskugu ciqaabo aakhirana ciqaab leh kabaa'irtana ka mid ah kabaa'irtana iyo dunuubta waaweynna ka mid ah ninka marka webiga ku dabaalanaya dhiigga ee markuu soo baxmaagaba dhagax afka looga dhufanayo waxa uu yidhi waa nin riba cun ahaa kan isaguna marka ayb ribadu marka waa interestiga dabcan waa macruuf waa garanaysaa ay waa interestka sidoo kale midka isagana biraha laga gelinayo dhinacyadiisa wejigiisa dhinaca midig iyo dhinaca bidixba waa nin isaguna been badnaa waa nin beenlow ah oo been ayuu sheegayaa beentiisiibaa waxay kala gaaraysaa aafaaqda yacnii beentiisiibaa waxay kala gaaraysaa adduunka dhan xilliga nebigu uu sheegaya sala allahu calayh waali wasalama waxaa laga yaabaa warka sida laysku gaarsiiyey inay aad u adkaydba laakiin maanta waxaa dhici karta been aada meeshan ka qortay caalamkao dhan in laga akhristo daqiiqadda aada qorto ku ridaban waa internetka hadda internetka la isticmaalo been halkan aada ku qortay internetka gelisay ayaa waxaa dhici karta in meel kasta dhici karta ma waxaaba dhacayaba in meel walba laga akhristo markaasaa beentaadiibaa waxay gaaraysaa qaaradaha shanta ah oo dhan dembigaasi marka waa kaasa isaguna marka maxalushaahidka waxaa weeyaan macaasidu inay leedahay cadaabu lqabri waxaasoo dhanna waa dunuub waaweyn qur-aanka ilaahay oo laga tago waa dembi weyn ribada oo la cuno waa dembi weyn kuwii qaawanaa iyaguna waxay ahaayeen dadka zinaysto zinada dadka zinadaa ku imtixaanan weeyaan marka zinadii iyo beentii iyo ribadii iyo qur-aankii oo laga tago iyo waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid tahay dunuubta kabaa-irta waxayna sababaan qofka in qabriga lagu ciqaabo ayay keenaan macaasidu waxay sabab u tahay ama dunuubta kabaa-irtee waaweyn qofku inuu dulloobo oo dadka la nool agtooda inuu aada iyo aada uga liito yacnii dulli iyo waxay keentaa dullinimo iyo liidnaan bay keentaa oo musnadka imaam axmed waxaa ku sugan min xadiidi bni cumar nabiga sala allahu calayh waali wasalam inuu yidhi wa jucila adullu waasagaaru calaa man khaalafa amrii dulli iyo liidnaan yacnii yaraan waxaa la dul saaray qofka aniga amarkeyga khilaafo ninkii rasuulka amarkiisa khilaafo waa dulloobayaan dadku hadda waxay ka raadiyaan sharafta iyo ciziga diinta ilaahay oo laga dheeraaday nin kastaa ma raba in diin lagu magacaabo markaa diintiibuu ka cararayaa meesha oo u cararayaa dulliga yaallaa khayr ma yaallo macaasidu waxay sabab u tahay ama dunuubta kabaa-irta ah cadow in ilaahay kugu diro cadow inuu alla kugu sallado uu kugu diro tasliiqu alacdaa waxaa sababo macaasida iyo dunuubtaa keento oo nebiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi xadiid ibni cumar oo sunan abi daawuud ku sugan idaa tabaayactum biاlciinati wa akhadtum adnaaba albaqar waradiitum biالzarci wataraktum اljihaada fii sabiili اllahi sallط allahu calaykum dula laa yansichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum haddii aada ribada wax ku kala gadataan idaa tabaayactum biاlciina alciina waxaa weeyaan waa nooc intereska ama ribada ka mida oo eelada oo xeeladaysi ah shaygii xaaraanta ah baa loo xeeladaysanaya waa waxa ugu daran oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu ku ciqaabo xeeladaysigaasna aada iyo aadaa loogu dhex jiraa zamankan qofku wuxuu rabaa ribo inuu qaato interest haddana uu xeeladaysto boqol wadaad baa laga yaabaa inuu u tago si kale wax ugu sheego meel kale wax ka soo geliyo intaas wuxuu rabaa inuu ka saaro shaygan xaaraantii uu ahaa ee xalaal uu ka dhigto kaas iyo ninka xaaraanta toos u samaynaya waxaa roon midka xaaraanta isagoo og inay xaaraan tahay midka gelayo yaa labadooda roon walidaalika taabiciinta waxay dhihi jireen qaarkood yuqaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum dadkaa inay ilaahay khiyaanaan isku dayaya ama rabo waxaa lagu macneeyaa mararka qaarkood ay aayadda u daliishadaan dadka xeeladaysto oo yacnii waxa usoo maro laalaab usoo maro ayb marka idaa tabaayactum bilciinati haddaad sidaa yeeshaan oo ribadii markaa wax ku kala gadataan wa akhadtum adnaaba albaqar lo-da saynteeda aada qabsataan yacnii dad adduunyo noqotaan xoolaaley iska noqotaan oo dad adduunyo aad noqotaan waradiitum bizarci beeraha iyana aada raalli ku noqotaan wa taraktum aljihaada fii sabiili illahi aad ka tagtaan ilaahay jidkiisa oo lagu halgamo jihaadkii aad ka tagtaan sallada allaahu calaykum dullan ilaahay wuxuu idinku salladayaa dulli laa yansichu cankum ilaahay idinka siibi maayo dulligaas xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa aada u laabataan diintiinnii yacnii diintii oo dhan ilaa looga laabto waa diintii oo dhan maxaa yeele riwaayo dabaraani ayaa waxay leedahay xataa tarjicuu ilaa amrikum alwal ilaa aada dib ugu laabataan wixii nebi maxamed iyo asxaabtiisu ay ku liibaaneen ilaa aada intaad dib u eegtaan oo dib ugu laabataan dulliga la idinka qaadi maayo mana idinka baxayo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qisadii uxud walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu اdunya waminkum man yuriidu اlaakhirة uma sarfakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa uu yidhi alla waa idinkaga run sheegay ballantiisii oo inuu idin guulaysiinayo waa idin guulaysiiyey alle xataa ilaa markii dambe cadowgii ayaad laynayseen ood zuulinayseen ilaa markii dambe xataa guushaa idiin socotay xataa idaa fashiltum ilaa aada yacnii fashal uga aadaad ka dhacdeen wa tanaasactum fi lamri arrinkii aada ku muranteen ood iskhilaafteen idinka wa casaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun oo aad nebiga amarkiisa ku caasiseen kadib markii alla uu idin tusay waxaad jeceshihiin yacnii adduunyadii wa markaad adduunyo aragteen ayaad nebi maxamed amarkiisii baad ku caasiseen taasaa marka waxay idiin keentay in markaa aad idin yacnii taasaa waxay idiin keentay in guul darro ay idinku dhacdo intaasna laga ilaa toddobaatan laga dilay asxaabu rasuulillaahi ridwaanullaahi calayhim marka macsidii ay la imaadeen guuldarray u keentay macsidu marka guuldarray leedahay iyo tasliid ul acdaa macaasidu waxay sabab u tahay shaydaanka inuu kugu soo dhiirado shaydaanka shaydaanu اljinni waalinsi inay kugu dhiiradaan oo aynan kaa haybaysanin saasay leedahay maxaa yeeley ilaahay waxau yidhi ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaani inama اstazlahum الshayطaanu bibacdi ma kasabuu ay bishu'mi dunuubihim yacni shaydaanku wuxuu u simbiririxiyey dunuubtooda darteed yacnii dunuubtooda darteed baa shaydaanku u simbiririxiyey shaydaanku marka adiga inuu ku baadiyeeyo ama inuu kugu soo dhiirado waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah shaydaanku inuu kugu dhiirado waxaa waxaa keenaya taas shaydaanku marka qofka laba siba ugu dhiiradaa si waxa ay tahay de inuu baadiyeynta xaggeeda uu kugu dhiirado uu ku baadiyeeyo sida kale waxa ay tahay in uu adiga ku dhibo shaydaankii inuu ku dhibo saana way taana dunuubta waxay sabab u noqotaa oo ay keentaa kabaa'irta abaaraha iyo fasaadka iyo colka waxa sababaa waa dunuubta marka qofka raba inuu nabadgeliyo barwaaqo helo waa inuu dunuub waa inay dunuubta ka dheeraadaan dadku oo nebiga sala allahu ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun fasaadkii baa fasaadkii ayaa muuqday oo saramaray oo daahiray fi lbari waalbaxri yacnii magaalooyinkii waaweynaa iyo kuwii kaleba waa ka daahiray bad iyo berri nacam fasaadkii baa ka daahiray oo ka muuqday bimaa kasabat aydi nnaasi fasaadka muxuu dhulka uga muuqanayaa oo ugu imaanayaa bimaa kasabat aydi nnaas dadku waxay kasbadeen dadka waxa ay gacmahooda shaqaysteen ayaa yacnii fasaadka dhulka keenay xadiid nebiga sala allahu calayh waali wasalam saxiixana wuxuu ahaa laxaddun yuqaamu cala alardi khayrun lahum min an yumtaruu arbaciina sabaaxan hal xad hal yacnii xuduudda waxaa weeyaan waa cuquubaadka sharciga waa ciqaabaha sharcigu uu xadeeyey oo uu qoray hal ciqaab oo sharci ah oo dhulka korkeeda laga oogo yaa waxay ka khayr badan tahay buu yidhi afartan subax dadku inuu roob u do-o afartan subax oo roob iyo barwaaqo la haysto hal mar oo xad la oogo ayaa ka khayr badan ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi sababtu waxay tahay xuduuddu waxa ay joojiyaan oo ay celiyaan xuduuddu waxa ay joojiyaan oo ay celiyaan macaasida macaasida haddii ay joogsatana dhulka barakadiisa iyo khayrkiisa ayaa la arkayaa dadkan quluubtooda ilaahay baa hayo hadday macaasida joojiyaan ilaahay wuxuu ka quluubtooda isku soo dhoweynayaa nacam qur-aanka haddii aada fiirfiirisana waxaad ogaanaysaa ummadihii halaagooda o dhan muxuu ka dhashayna macaasi iyo kabaa'ir unbaa keentay oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi faahlaknaahum bidunuubihim wa ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin ummadihii hore waxaanu ku halaagnay dunuubtooda dunuubtooda unbaan ku halaagnay wax kale kuma aanan halaagin buu yidhi reer saba markii ay ka tageen ay ka jeesteen nicmadii alle oo ay gaalnimo iyo alle inay ka jeestaan oy diidaan awaamirtiisa markay ku kaceen barwaaqadoodii iyo ammaankii iyo nabadgelyadii ay haysteen ilaahay wuxuu ugu bedelay abaar iyo colaad oo waxa uu yidhi fa acraduu fa arsalnaa calayhim sayla alcarim wabadalnaahum bijannatayhim jannatayni dawaatay ukulin khamdin waaslin washayin min sidrin qaliil dalika jazaynaahum bima kafaruu wahal nujaazi ila alkafuur waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala nimankaas markoodii hore waxay lahaayeen rabbi u dembi dhaafo yacni waxaa la yidhi laqad kaana lisaba-in fii maskanihim aaya jannataani can yamiinin wa shimaal laba beerood oo qurux badan iyo yacnii barwaaqaysan yaa midig iyo bidix ka kala jiro markaasaa la yidhi kuluu min risqi rabbikum war rabbigiin risqigiisa cuna washkuruu lahu isaga u shukriyo caabuda baldatun dayibatun wa rabbun hafuur meeshaan aada joogtaan waa beled wanaagsan rabbigiin rabbigiinuna waa rabbi dembi dhaaf badan waa ka jeesteen markaasaa maxaa ku dhacay oo geedihii miraha badnaana waxaa loogu bedelay geedo qodxa leh qodxo ayaa loogu bedelay qodax ee dhulkii isku dhadhowaa oo ay barwaaqada ka guran jireenna ilaahay waa u kala fogeeyey oo ayagii baabay yidhaahdeen faqaaluu rabbanaa baacid bayna asfaarina ayagiina ilaahay adduunkuu ku kala shubay waa wax maanta na haysta annaga oo wamasaqnaahum kulla mumasaq buu yidhi ilaahay waan jarjarnay waxaan jarjarnay jarjaritaan dhammaantiis oo dadkaa ku maahmaaho oo waxaa la yidhaahdaa reer ama qoys marku kala tago qoyskan waa kala tagtageen ka ayaadiisaba reer saba say u kala tageen oo kale iyay qoladaasi u kala tagtay ayaa la dhahaa marka maxaa sababay reer saba nicmadii ay haysteen maxaa ka tegsiiyey waa kabaa'irtii iyo dunuubtii waaweyneyd ee aanay ka dhowrsanin weeyaan haddaba waxaan inaan ogaano ay tahay marka macaasida marka shu'migeeda iyo dhibaatooyinkeeda intaa aad bay uga fara badan yihiin hadda waxaan gelaynaa aslu haadihi alkabaa'ir dunuubtan kabaa'irta siay u kala qayb qaybsanto dunuubtan kabaa'irta sida ay u qayb qaybsanto ayb marka marka hore waxaan sheegnay laba meel unbaa u asala dunuubta kabaa'irta waxaa u asala baan niri marka hore waajib laga tago iyo xaaraan la koro labada unbaa u asala kow dhinac kale marka laga fiiriyana dunuubtu kabaa'irta waxay ku tacalluqdaa ama ay ku xihan tahay xaq alle ama xaq bani aadam xaq alle iyo xaq bani aadam dembiga la sameynay inuu xaq alle yahay oo alle xaq laga galay ama bani aadam la dulmiyey inuu yahay dunuubtan kabaa'irta ahi afar qayboodoo waaweyn baa loo qaybiyaa dunuubun malakiya dunuubun malikiya dunuubun shaydaaniya dunuubun sabuuciya iyo dunuubun bahiimiya waa afar qaybood si fiican in loo dhegaystaa aada muhiim u ah dunuubtu afar ayaa loo qaybiyaa afar kabaa'irta afaraa loo qaybiyaa dunuub lagu magacaabo dunuubta boqortooyada dunuubun malikiya addunuubu almalikiya waxaa weeyaan waa dunuubta qofku inuu isa siiyo tilmaamo uunan lahayn oo allah subxaanahu watacaala keliya uu leeyahay waxaa ka mid a dunuubtaas oo kale kibirka isla weyninka dadka in la qasbo waxaa ka mid a dadka in la addoonsado ummadda in la addoonsado ilaahay waxyaabahaas oo dhan waa dunuub alla laga gelaayo weeyaan waxayna ku saabsan tahay bijaanibi almalikiya oo kibir ilaahay baa iskale walahulkibriyaau fi samaawaati waalard qof marka inuu kibra ma aha kow qahri ilaahay baa iskale asmaada allah waxaa ka mid a qahaar isagaa addoommadiisa qasbo oo dirqiyo awo oo qadarkiisa yacnii ay u wada khuduucayaan kulligood haddaad adiga markaad dadkii dirqiso oo aad kibir ku darsato oo aad isa siiso waxyaabihii alla ou lahaa dunuubta aa ku jirtaa waxaa weeyaan waa dunuub aada iyo aada khatar u ah nacam dunuubta noocan oo kale shirkigaa soo gelaya dadka jecel in la caabudo ayaga oo waxa ay dhahaan keliya in la yeelo xaq iyo xaq darraba dadka yacnii mar walba iyagu ilaahay subxaanahu watacaalaa rubuubiyadiisa ugu shariig yeelo oo yacnii tilmaamihii alla ou lahaayee maaliknimada iyo abuurista iyo tasarufkii koonka inuu dad kale wax ka siiyo nacam oo uu yidhaahdo masalan owliyada koonka ayagaa maamulaan oo roobkii iyo buurahan iyo waxaan ayagaa kala hayo waa dunuub malikiya weeyaan qofkaa waxa uu gelaya maxaa yeelay xaqii ilaahay ou lahaabuu rabaa inuu ka leexiyo ee uu cid kale wax ka siiyo qaybtanna waa qaybaha ugu waaweyn ee dunuubta waxaa soo gelaya diinta ilaahay in laga sheekeeyo iyadoon cilmi loo lahayn alqowlu cala allahi bilaa cilmin inaad tiraa ilaahay kan buu xaalaal ka dhigay waxaan ilaahay xaaraan buu ka dhigay waa wixii alla weeyaan waxa aad rabto inaad faragashato aqoon adoon ulahayn waxyaabahan oo dhan markay isku soo duduub dunuubta malikiga ah addunuub almalikiya waxaa weeyaan addoonku nisaac iyo doodba wuxuu kula jiraa ilaahay subxaana wa tacaala waana khatar tan labaad waxa ay tahay marka dunuubaha maliki malikiga way fara badan yihiin waxaa soo gelaya xataa dadka qawaaniinta dejiyo oo intay qawaaniin sameeyaan dhahaya yacni kan ha lagu xuguntamo oo dadka kan ha ka dhigtaan wax lagu xuguntamo oo isaga yacni maxkamadaha ha la dhigo oo yaan yacni ilaahay sharcigiisa ha laga tago kuwa dhahaayo oo qawaaniinta sameeyo waxay ku jiraan qaybtan maxaa yeelay ilaahay bay la doodayaan nisaac iyo dood ay kula jiraan qaybta labaad ee dunuubta waa dunuubun shaydaaniya waa dunuub shaydaannimo dunuubta shaydaaniga waxaa weeyaan atashabuhu bishaydaan qofka inuu shaydaanka isu ekaysiiyo fi lxasad shaydaanku waa xaasid marka dunuubaha oo shaydaaniga waxaa soo hoosgelaya xaasidnimada xaasidnimada waa camal shaydaan waay maxaa yeelay wuxuu ka xasday nabiyullaahi aadam buu sharaftii ka xasday waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa qaala a asjudu liman khalaqta tiina ma waxaan u sujuudayaa buu yidhi cid aada dhoobo ka abuurtay waalbaqi gardarsigaa ka mid ah dunuubta shaydaaniga waxaa kamid a gardarrada waxaa ka mid a qishiga khiyaanada waxaa ka mid a makriga dadka ilaahay yacnii in la siro oo makri iyo khayaano un lagula dhaqmo khiyaanada marka maxay soo gelaysa suuqyada wax yaallo yacni suuqa marka la joogo dadka ganacsatada ah aaday khidaaca iyo qishiga iyo aaday usoo gelaysaa nebiguna sala allahu calayh waali wasalam mar mararka ka mida isagoo suuqa maraayo nin badeeca uu gadanayey baal yacnii suuqa uu ku iibinayo ku beegayey ayaa nebigu ousaa gacanta u geliyey qoyaan baa gacantiisa soo raacay maa haadaa yaa saaxiba dacaam buu yidhi war midka cuntada iska leho waa maxay waxaan qoyaankan waa maxay markaasuu wuxuu yidhi asaabatha samaa roob yar baa ku da-ay buu yidhi marka hoosaan mariyey wixii qoyanaa kor waxaan soo mariyey wixii qallalnaa waa khiyaanuu sameeyey moogtahay markaasuu nebigu yidhi man kasha falaysa minaa qofkii annagana khiyaano naga mid maaha annaga nacam saasuu yidhi man kasha falaysa minaa marka khiyaanadii waa dunuubta kabaa-irtay ka mid tahay waa dunuub shaydaannimo ah weliba nacam waxaa kaloo dunuubta shaydaaniga soo gelaayo macaasida dadka in loo qurxiyo daacada ilaahayna dadka in loo fool xumeeyo oo daacadii in laga dhiga yacnii foolxumo oo haweentii markay xijaabka in loo xumeeyo oo la yidhahdo maradan la jiidaayo weyn saas waaye iyo dhibkaasaa ku jira iyo kuwa xataa waxaad arkaysaa fool xumaynayo ku fool xumaynaayo bismi caafimaad xataa oo been ah nacam oo dhahayo maradan waxaa dhici karto meelahaasay kaaga dhegaysaa markaasaad waa waa ku kufaysaa iyo dad baa waxaa kugu dhacaya waxaas iyo saan baad ku noqonaysaa iyo wamaa ilaa daalika nacam dadka yacni u qurxiyo dadka u fool xumeeyo daacada ilaahay dadka dadka u fool xumeeyo iyo kuwa macaasida u qurxiyo oo idhehyada iyo xayeysiinta u sameeyo oo dadka ugu yeero maxaa yel shaydaan buu shabahaa shaydaan baa dadka macaasida u qurxiya ileene ayb waxyaabahaasoo dhan marka taas iyo bidcada iyo dadka dadka bidcada ugu yeero shirkiga iyo dadka ugu yeerayaan dunuubta qeybta saddexaad addunuub asabuciya dunuubta waa mid dugaagnimo waa mid yacni waxaa weeyaan dugaagnimo waa dunuub marka sabuuciya lagu magacaabay oo dunuubta waxaa soo gelaya kuwaas dilka iyo dhaca iyo boobka iyo waxyaabahaasa soo gelaya iyo dadka tabarta yaroon wax iska celin karin oo la dhibo oo la qasbo mar walba la qahro kuwaas waa dunuub sabuci ah waa dugaagnimo dugaaggaa saas u dhaqmo oo wixii uu ka xoog badan yahayba ka boobo waxa uu haysto dunuubaha noocaas oo kabaa-irta sabuuciya ayaa la yidhaahdaa waa qeybta saddexaad ugu daran qeybta afaraad albahiimiya ayaa la yidhaha waa dunuub xoolanimo wa oo taasi waa maxay fa mithlu sharahi waalxirsi calaa qadaa'i shahwati albatni waalfarji qofka inuu aada hunguriweyninka inuu u raaxeeyo calooshiisa iyo iyo farjigiisa keliya un iyo waxa ka dhasho zinadii iyo waxa lamidkaa nacam waa dunuub bahiimi ah alimaam ibnu lqayim raximah llah wuxuu leeyahy kuwaan dambe dadka dunuubtooda waxay u badan tahay midaan dambe sababtoo ah dadkao dhan ma wada awoodi karaan kuwii hore kuwa hore dadkao dhan ma wada awoodaan ummadoo dhan yacnii xoog ma wada laha laakiin midaan bahiimiga ah dadkao dhan fursad waa u heli karaa soo ma garan marka dunuubtu afartaas ayuu dhinacaas kalena ou u qeybiyey ayb qofku marka haddii uu aada u fiiriyo si fiicanna uu ugu ta'amulo wuxuu ogaanayaa dunuubtu gaalnimada inay yacnii qofka gaarsiinayso say culimmadii salafkaba dhihi jireen almacaasi bariidu lkufri waxaa iyadana u baahan in la ogaado dunuubta waaweyn tira ma laha mar nebigu waa yidhi ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembi ee u xalaajisa iska ilaaliya ashirku billaah ilaahay oo loo shariig yeelo ka bilaabay sixirkii zinada aklu maalilyatiim watawali yowma azaxfi waqadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat iyo yacnii waxyaabaha la midkaa nacam dunuubtaasuu sheegay ee ibnu cabaas markii la weydiiye o layidhi dunuubta kabaa-irtuma toddobaa maye waxa uu yidhi toddobaatanay uga dhowdahay toddoba mar kalena waxaa laga toddoba boqol inay uga dhowdahay buu sheegay calaa kullin dunuubta kabaa-irtu aad bay u badan tahay toddobana ma ahan mana yacnii yacnii waa dembi kastoo lacnad ama aakhiro ciqaab aakhiro ama xad adduunye iyo dembiga uu ka waajibo ayaa dembi kabiira a noqonayo marka kabaa-irta weliba ugu daran dunuubtu kabaa-irtu haddana dhinac kale marka laga fiiriyo labay u qaybsantahayo nooc haddii lala dhinto qofka aan loo dhaafin iyo nooc haddii qofku uu la dhinto isagoo ku jiro mashiicada ilaahay ku jiro shirkiga haddii lala dhinto qofka isagoo ilaahay keyrkii caabudayo u qayshanayo baryayo oo u gowracayo u nadarayo haddii uu dhinto qofkaasi waxaa weeyaan ilaahay u ma loo dhaafayo dembigaas oo ilaahay waxau yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka shirkiga in aada layskaga ilaaliyo oo weliba kutubta tawxiidka la akhristo kutubaha tawxiidka in la akhristo maxaa yeelay ilaahay cibaadadiisa haddii cid kale loo leexiyaa waa shirki ilaahayna ma dhaafayo nacam marka cibaadada iyo waxyaabaha ay tahay iyo shuruudda laa ilaaha illa allahu iyo waxyaabahaas marka in la barto si aan loogu dhicin oon ilaahay loola hortegin shirki ninkii ilaahay shirki ula hortago naartuu gelayaa waana ku waarayaa weliba ilaahay waxa uu yidhi yaa banii israa'iil acbudullaha rabbii wrabbakum inahu man yushrik biاllaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna qofkii ilaahay u shariig yeela janno waa laga xarimay waa loo diiday oo janno geli maayo dunuubtu ugu dambayntii waxay leedahay cuquubaad ayaa ka dhasho dembigu ciqaab ayaa ka dhalato ciqaabtu waa labo ciqaab qadari ah ciqaab qadari waxaan ujeedaa ciqaab xag alle un ka timaado oo iyadu cabir gaara iyo tiro gaara aan ku soconin iyo ama inay tahay ciqaabtu ciqaab sharci ah ciqaabta sharcigana waxaa weeyaan waa wax xadidan waay oo sharcigu uu xadiday masalan qofkii sinaysta oo nikaax soo marin boqol karbaash boqol baa loo xadiday ninkii wax xado oo wax mucayana oo intaa la-eg rubcu dinaar waxay lamidkaa xado ee lagu soo qabto in gacanta laga jaro ilaa iyo meeshaas yacni mifsalka yaa kala baxa waa ciqaab sharciyo xadidan middaas ciqaabta qadarigana waa abaaraha oo kale iyo colaadda iyo dhibka iyo waxyaabahaas weeyaan adduunyada ka dhaco soo ma garanin dunuubtu marka waxay leedahay cuquubaad sharci iyo cuquubaad qadari haddii ilaahay cuquubaadka sharciga ee dunuubta uu ka waajibiyey haddii la sameeyo cuquubaadkii qadariga ah ilaahay ama waa fududaynaya ama waaba qaadayaaba sidoodaba oo waa maxay haddii xuduudda la oogo qofkii zinaysta ee zinadii lagu soo qabtay markhaatiyaalkii wixii lagu helo xadkii sharciga laga oogo tuuggii gacanta laga jaro ninkii nin qadfo haween qadfo ama nin qadfaba ee yacnii masabitoo yidhaahdo waa zaani iyo kale siddeetankii lagu dhufto khamriga kacabo sidoo kale haddii cuquubaadka sharciga la sameeyo ummadda waxaa ka fududaanaya cuquubaadkii qadariga ahaa abaarihii waa yaraanayaan colaadii baa dadka ka yaraanaysa barwaaqa iyo amni iyo khayr bay ku noolaanayaan haddii laakiin cuquubaadkan sharciga ah ee dad midda kale cuquubaadkan sharciga waxay ku dhacaan keliya qofkii dembiga geystay qofka dembiga galay keliya unbay cuquubo ayaa lagu ciqaabaa bis haddii marka taas lala bakiilo oo la yidhaahdo maya annaga diin isku xukumi mayno cuquubaadkan sharcigaana naga daaya dhibaatay noo keenayan haddii la dhaho waxaa imaanaysa cuquubo qadari ah oo dadka oo dhan wada taabato oo ay ummaddu la wada qaxaan oo ay ummaddu la wada baaba'do oo ummaddu ay la wada rafaadaan baa imaanaysa nacam cadow in lagu diro abaar inay ku dhacaan ayaga in laysku diro dhibaato iyo shiddo tiro badan oo aan yarayn inay ummaddii ku dhacdo marka cuquubaadka qadari iyo sharci bay kala leeyihiin haddii kuwa sharciga la oogo kuwii qadariga ilaahay waa qaadayaa haddii aan la ooginna ilaahay dadkaas cuquuba qadariya oo ka badan tii ay ka cararayeen yaa ku dhacayso oo markaa asiibayso haddaba marka waxaa habboon oo kale qofka markuu dembi kabiiro ah uu ku dhaco xalkiisu waa maxayna dembigu xal buu leeyahay inuu ilaahay usoo laabto towbadana saddex shardi bay leedahay haddii xaq bani aadam uunan ku xirnayn qofka dembiga inuu ka tago aliqlaac dembiga inuu ka fuqo alcasmu calaa anlaa yacuud inuu go-aan ku gaaro inuunan u laabanin iyo annadam inuu ka shallaayo dembigii markuu la yimaado saddexdaas shardi qofkaa waa towbad keenay towbadiisana ilaahay waa ka aqbalayaa haddii xaq bani aadam ay ku xiran tahayna iska celi xoolo aad dad ka qaada hadday tahay qof aada dhiiggiisa gashay hadday tahay sidii sharcigu iyo wadooyinkii sharciga oo u maray in aa u marto dembigu marka xal baa ilaahay u sameeyey qofkii ilaahay ku ibtileeyey dembi kabiiro ahna xalkiisu waa kaasaa oo inuu ilaahay usoo laabto niyad dhab ah oo saadiqo ah oo run ana ilaahay oo ugu soo laabto maxaa yeelay dunuubtaani waa dunuub un caaqibo xumadeeda adduunyada iyo aakhira labadaba aan ku arkayno weeyaan mana la iloobayo dembi aad geysatay sidaana in qofku dareensanaado a'imadii hore iyo dadkii hore taabiciintii iyo saxaabadii iyo aaday u dareemi jireen naftoodana waa xisaabi jireen moxamed bnu siriin raximahullah ayaa waxaa laga wariyey maalin maalmaha ka mid a ayaa waxa uu yidhi wou faqiiray xoogaa xoolo yaraan baa ku dhacday markaasuu wuxuu yidhi innii cayartu rajulan qabla arbaciina sana biliflaas afartan sano ka hor ayaa nin baan waxaan ku ceebeeyey buu yidhi faqri war waxyow aan waxba haysanin baan ku idhi buu yidhi afartan sano ka hor ilaahay hadda u igu imtixaanay buu yidhi bal fiir yacni siduu u dareensan yahay dembiga cuquubadiisa taabicigaas fiiri afartan sano ka hor wixii uu sameeyey in uu ka dhashay waxa maanta haysto ayuu dareensan yahay annagana waxaa laga yaabaa shalay dembiga aan samaynay maanta haddii cuquubo aynagu dhacdo war waxaan xaggey nooga yimaadeen inaan dhahayno nacam oo ka-annamaa ilaahay cadaaladiisiiyo marka aan yacnii aan farku aanaan ku godayno oo kale marka in qalbigu uu noolaado qalbiguna uu ku noolaado waajibaadkoo laga lala yimaado xaaraamta oo laga fogaado marka in la ilaaliyo qalbiga carabka in la ilaaliyo waxa ugu badanoo naarta lagu gala carabka ugu badan mucaad markuu nabiga weydiiyey ainaa lamu'aakhaduuna bimaa natakalamu bihi waxa aan anagu ku hadalna mana loo qabanayaa markuu yidhi nebigu waa ki yidhi hakiladka umuka yaa mucaad wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw qaala calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo dadka naartama waxaa ku tuuro weji weji ugu tuuro ilaa waxaa carabkooda oo gurtay mooyaane farjigii in xaaraantii laga ilaaliyo laga xifdiyo ayuu rabaa oo nebiga waa ki yidhi man yadman lii maa bayna laxyeyhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna yaa ii damaanad qaado inta u dhaxaysa labadiisa bowdo ama labadiisa lugood farjigaa loo jeedaaye wamaa bayna laxyeyhi iyo labadiisa lafdaan waa carabkii labadaa yaa ii damaanad qaadaya jannaan u damaanad qaadaya buu yihi nabiga sala allahu calayh waali wasalam marka dunuubtaas quluubta gasho iyo midaan yacni aada loogu ibtilaysan yahay carabka nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi haweenka weliba uu ku yidhi yaa macshara annisaa tasadaqna haweenow wax la baxa fa innii ra'aytukuna akara ahli nnaar waxaan idin arkaa inaad naarta dadkeeda u badan tihiin waa weydiiyeen rasuulka ilaahay maxaan ugu badannahay tukirna alacna wa takfurna alcashiir buu yidhi nacam lacnadaad badisaan lacnadda ayaad badisaan waa afxumada wa takfurna alcashiir zawjka iyo ninkiinana waad abaal dhacdaan haddii marka bani aadam la abaal dhacay naar lagu gelaayo famaa baaluka ilaahay oo la abaal dhaco subxaanahu watacaala marka intaana aada loo ilaaliyo yaa aada laoo carabka la xakameeyo la ilaaliyo ayaa aada iyo aada u ah lagama maarmaan dunuubtaanna marka ilaahay looga towbad keeno lagana fogaado si kuwa yaryarna ilaahay noogu dhaafo allana aan ugu yacni berri annagoo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa yacni raalli uu naga yahay aan alla subxaanahu watacaala aan kula kulanno intaasaan ku gebagabayna wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam